إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan mas-uul ka tirsan maamulka degmada janaale ayaa xalay lagu weeraray gudaha degmadaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray deegaanka sabiid oo u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar uu geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaasoo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya beelaha dabare iyo yantaar ayaa diyo ku kala qaatay kulan ka dhacay degmada saako ee wilaayada jubbooyinka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa kumannaan kitaabo qur-aan ah u qaybisay degmooyinka wilaayada maamulka puntland ayaa magaalada qarno ka bilaabay howlgallo lagu beegsanayo qof walba oo gaadiid leh maamulaha madarase qarniyo soo jirtay oo ku taalla degmada salagle ee wilaayada jubbooyinka ayaa ka warbixiyey taariikhda madarasada xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa hogaamiyaha maamulkaas ku eedeeyey inuu gunnadii ka jartay dowladda turkiga ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay la wareegeen hoggaanka ciidamada waxaa loogu yeero la dagaalanka burcadbadeeda ee xeebaha soomaaliya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan labaatanka bisha toddobaad sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan mas-uul ka tirsan maamulka degmada janaale ayaa xalay lagu weeraray gudaha degmadaasi wararka naga soo gaaraya degmada janaale ayaa ku warramaya in weerar qarax ah lagu qaaday mas-uul ka tirsanaa maamulka degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose mas-uulka la beegsaday ayaa ahaa madaxa amniga iyo arrimaha bulshada ee degmada janaale weerarkan qaraxa ah oo dhacay habeenkii xalay ayaa waxaa sargaalka lagula beegsaday gurigiisa xilli ay qaylaad ku jireen qaraxa ayaa geystay khasaare walow aan helin inta uu la egyahay wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay laba mar weeraro duqeyn ah lagu beegsaday ciidamada shisheeye ee ku sugan degmada janaale dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada dowladda federaalka kaga sugnaayeen gobolka shabeellaha hoose fariisinkan oo ku yaala deegaanka sabiid oo u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo warramayaa in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen mana helin faahfaahin ku aadan weerarkaas maadaama uu dhacay xilli habeen ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar uu geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaasoo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi gelinkii dambe ee maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka dhacay weerar geystay khasaare kala duwan kaasoo lagu qaaday dad la sheegay inay tumayeen minkis ama saar warar kala duwan ayaa sheegaya in ninka weerarka geystay uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaasoo rasaas ku shanaqay dad ku sugnaa goobta oo ku taala degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey waxa uu ninkaas weerarka ku dilay laba ruux halka sidoo kale uu ku dhaawacay ku dhowaad toban kale oo u badnaa haween haweenay dhashay wiil ku geeriyooday rasaasta uu riday ruuxan hubaysan ayaa waxa ay tidhi
duriyaan meeshoo dhex fadhii durii kaleeto aade ilayo joobi meeshoo bilo wax ku istaayo bilo antiri waxu dhahay mawlaad cunuteeno meetaa duriyaan soo dhaafiine
sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay rasaasta oo la geeyey isbitaalada magaalada muqdisho ayaa sharaxaya qaabkay wax u dhaceen
meesha irida wadada anoo maray xaafad ka dambeysa u socda ee meesha xabadaha dhacaanaan kuga kulmay garabkan way iiga dhaceen lugtana laba xabada iiga dhacay laba xabo baasaa ku dhaceenba waaba turturaba garabka hilibkiisa meesha aan usoo tegay bismi illaahi raxmaan raxiim horta waxaa weeye waxaan u socday iskiiska boondheere siinay jidkaas siinay anigu wardhigley baan degana waxaa dhacday masaajidka reer xaaji yuusuf dariiqa ahaan marayay markaan sii socda nin tuutale oo askari oo aniguba aan adhana cabdi dheere laydhaah ayaa i hor socday xaafad luuqow saa iiga laabta gurigow ku tallaabsaday baasuu afarta koon ula jeesta markii uu baaska afarta koon ula jeestay anu waa sii socda islaan hooya oo jiranan gurigeeda u socday waxaa dhacday marka xabadaa iga daba timid gadaala iiga soo dhacday waata halkaa fadhida sintaasay fadhidaa
dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale warar uu geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu ka dhacay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho kaas uu ku dilay shan ruux halka sidoo kale uu ku dhaawacay tiro kale ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijin sababta waxaana iska soo dabadhacaya warar kala duwan dhacdadan ayaa noqotay mid si aad ah looga hadalhayo magaalada muqdisho waxaana dadka ku dhaqan caasimadu bilaabeen inay taxadar muujiyaan haddii ay arkaan askari hubaysan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka beelaha dabare iyo yantaar ayaa diya ku kala qaatay kulan ka dhacay degmada saakuwe wilaayada jubbooyinka warkaasi waxaa inoo faahfaahinayaa haashim cabdinaasir beelaha dabare iyo yantaar ayaa waxay diya ku kala qaateen kulan ka dhacay degmada saakow kulankan ayaa daba socday kulamo hore oo hadba qayb lagu bixinayay diyada laba qof oo laga dilay beesha yantaar kadib markii maxkamadda islaamiga ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab u garsoortay labada dhinac kulankan oo ay goobjoog ka ahayeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu kala qaatay siddeetan neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey siddeed boqol oo milyan oo shilinka soomaaliga ah waxaana faahfaahin ka bixiyay nabadoon cusmaan cali oo ah wakiilka ugaaska beesha dabare ilaahigiina abuurtay haddana na garansiiyey in aan isku xukunno na waafajiyey aayadda ilaahay oo ah katabna califiana nafsa binafs ilaahay na waafajiyey ilaaha mahaddaas iskale bacdallah waxaa awooddaas ilaahay ku hoojiyey harakada almujaahidiin wilaayooyinka islaamka gobollada iyo degmooyinka alxamdulilah dhacdadii yareed oo anagoo beesha dabra ah iyo beesha yintaareedna dhexmartay ayaa maanta gebagabadeeda waxaan u joognaa in aan ku wareejinno golaalaheenna reer yintaareed xoolihii boqol iyo sagaashan neef laba boqol neef xaqa ahaa warasodamkii toban noo cafiyey boqol iyo sagaashan neef marna lagu qiimeeyey lacag soomaali hal balyiin sagaal boqoloo malyiin lacag soomaali ahaan dollar ahaanna toddobaatan iyo saddex kun toddobaatan iyo lix dollar ee lagu qiimeeyey oo boqol iyo sagaashan neefna ku koobnaayeen saddex marna la kala bixiyey marka hore toban neef marka labaad boqol neef markii ugu dambeysay oo maanta ah siddeetan neef lagu qiimeeyey siddeed boqoloo milyan ayaan maanta goobjoogna wilaayada gobollada iyo degmooyinka ay ku yihiin islaamka sida shareecada islaamka qabi ah ayaan waxaan ku wareejinay warisodamkii iyo ugaaskiisa ehelkiisa ayaan ku wareejinay ugaas nuur xasan maxamuud oo ah ugaaska beesha yantaar oo guddoomiye diyada ayaa waxa uu yidhi allihii islaam noo weelay nicmatul islaam wal iimaan wal abni iniska daraynasii allahaasaa mahaddan sugnaatay humma bacdallaahi may mahaddan sugnaatay walaayada islaamka walaamiisku kooyayaan budri ilaahayaa ka kooyayaana laakiin waa la sahelka kooyume wal dhiig walaalelideedii walwelba la suubi camal ee ka kooyu isxukunkuma isxukun banaankale walliisku arima ah ilaahayaa ka mahadsan intaas bacdishe walaalogeen reer dabar walaalna dhammari walaagii ku heliini ka bacdi diili xukumi oo diidii islaamka liin xukumi jari ah lacagtiin walaagiina niin xukumi lama boqoloo neef gaal ee wahaayeen tumung neef gaal eh dadkii weli damka haayay damka iskullahaya afiyeen reer dabareen afiyeen boqol iyo nay sagaalug neefa hirti boqol iyo sagaalug neef oo una ka heliini beesi soomaali ahaan boqol iyo sagaashan malyan balyan ka heliini halbalyan iyo sagaal boqol ka heliini yaanini wareeji awalan maynani siyay aas boqol iyo sagaalug neef oo geel eh yaanini wareeji ee wabilaahi towfiiqu qabna walhumaangaho kalena dha'aalano walaalnimo iyo muslugnimo aan haynana mele dad kale oo ka tirsanaa qoyska dadka laga dilay ee diyadooda la bixiyey ayaa iyaguna hadallo muhiim ah ka jeediyey munaasabadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qabaa'ilka ku dhaqda shareecada islaamka taas oo yaraysay isku-dhacyadii badnaa ee horey u jiri jiray waxaana qofkii qof dila la waafajiyaa shareecada islaamka iyadoo dadka dhiiggale la dooransiiyo in loo qisaaso in diya looga qaado iyo inay iska cafiyaan taa bilcagsigeeda goobaha ay maamulaan shisheeyaha iyo kuwa ay ka arrimayaan maamul goboleedyada iyaga ku daaban waxaa ka jira daliil joogto ah mana jiraan wax xuquuq ah oo ay leeyihiin dadka sida gardarrada ah loo leynayo wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa kumanaan kitaabo qur-aan ah u qaybisay degmooyinka wilaayada warbixinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa hirgelisay mashruuc lagu qaybinayo kitaabka qur-aanka kariimka xamladan lagu qaybinayo kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa loo qabtay munaasabad taasoo ka dhacday degmada jilib ee walaayada jubbooyinka kelimaad kala duwan ayaana laga jeediyey kutubta qur-aanka ah ee la qaybiya way tiradoodu aada u badan tahay ayaa waxaa ka faa'iidaystay qaybo badan oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada jilib ugu horeyntii sheekh maxamed dabow cabdallah waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa warbixin kooban ka bixinaya xamladan iyo waxa ay uga gol leeyihiin mashruucan lagu qaybinayo masaaxiifta qur-aanka kariimka ah oo qayb ka ah xamladii ay wilaayadu ay waday oo ay ahayd xamladii iqra' waratil oo qur-aanka kariimka ah waayahanba kor loogu qaadayay maantayna waxaa noo suurto gashay inaan dhowr kun oo kitaab aan u qaybinno dhammaan degmooyinka wilaayada jubbooyinka min laga soo bilaabo salagle ilaa iyo badhaadhe ayaan insha allahu tacaala kutubtaan maanta hortiinna taalla ayaa la kala gaarsiin doonaa waxaan insha allahu tacaala aan rajaynaynaa meel walba sidii loogu talagalay inay u tagto iyo cadadkii loogu talagalay waxaana la siin doonaa masaaxiiftan qur-aanka kariimka dhammaan masaajidda ay duruusta ka socoto xalaqaadka cilmiga iyo xalaqaadka qur-aanka kariimka lagu baranayo iyo kuwa tasxiixa qur-aanka dadka looga saxayo ayaa lagu qaybin doonaa sidoo kale sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada diinta islaamka islamarkaana ka hadlay munaasabadda ayaa baaq u jeediyey bulshada muslimiinta ah kitaabka sida loo wasacayo aan u ilaalin amaakin baa loo sameeyey meelo lagu xareeyo maamulka jasaahum allahu khayran waxaan leenahay kitaabkaas waxa weeye macnaa tawsiiciisa iyo barashadiisa iyo dhaqankiisa iyo dadaalkiisa waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo walaalayaal haddana dadaallo badan baaba socdo walaalayaal qiraa'aadkii oo la furayo madaarisii oo la furayo tobanka qiraa'o maamulka jasaah allahu khayran ilaahay ha barakeeyo ilaahayna kawayaa diinta islaamka allah
suldaan cabdiqani waa gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka wilaayada jubbooyinka wuxuu bogaadiyey xamladan kitaabka qur-aanka lagu qaybinayo islamarkaana ay hirgelisay wilaayada jubbooyinka mahad alle kadib ilaahay ha xifdiya akhriya adduunba maamulka wilaayadeenna jubba ayaan uga mahadnaqaynaa iyagana waan ognahay runtii dee kutub la qaybiyo oo beydka ilaahay lagu qaybiyo waa waxyaalaha ugu ajirka badanna ugu haweyne ugu wanaagsan aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa ugu faraxsannahay waa munaasabad qiimo iyo qaayo badan si lacag la'aana iyo wilaayadu maaragtay kutubtii ku qaybinaysa masaajidda oy leedahay akhriya marka ha laga faa'iidaysto nimcadan ilaahay ina siiyey oo ku timid maaragtay tadbiiqu shareeca jihaadka ku timid khayrka iyo wanaaggaas ha lagu dadaalo kutubtana ha la xifdiyo suu sheekhu sheegay ana ka faa'iidaysanno ilaahay mar labaad iyo mar saddexaadba haynoo xifdiyo umaradeenna akhriyo adduun allah ka ajirsiiyo tartamo qur-aan oo dhaqaale badan lagu bixinayo ay sanad weliba qabtaan walaayaadka islaamiga ah iyadoona mashruucan uu yahay mid weynna way dadka dareen farxadeed ka muujiyeen maamulaha madarase qarniya soo jirtay oo ku taala degmada salagle ee wilaayada jubbooyinka ayaa ka warbixiyey taariikhda madarasada cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya madarasada daarul qur-aan oo ku taalla degmada saragle ee wilaayada jubbooyinka waxa ay soo jirtay muddo boqolaal sano ah waxaana maamulaheedu uu sheegayaa in macallinimada uu ka dhaxlay aabihii ilaa iyo awowgiisii tobnaadna sidaasi ay isu daba taxnaayeen oo mid waliba uu midka kale macallinnimada ka dhexlayay macallin mursal macallin gaabow oo idaacadda islaamiga alfurqaan ay ku booqatay madarasada xilli hortiisa ay saf ballaaran u fadhiyeen laba boqol oo arday oo madarasada wax ka barata waxa uu sheegayaa in sida taariikhda uu ku hayo madarasada horey looga soo furay burhakaba baydhabo berdaale qansax dheere iyo baardheere muddo iminka toddobaatan sano laga joogana laga furay salagle oo xilligaasi baadiye ahayd laakiin kadib magaalo isu beddeshay anigoo waxaan ahaa madiirkii madrasada madrasadaas hadda aan bixiyo xogteedii iyo yacni xawaasheedii madrasada horta waxaan hayaa shan iyo toban sano ayaan haya aniga waxaana jiraa soddon iyo kow sano ayaan jiraa madrasadaas waxaa soo hen jiray aabbahay macalin gaabo ayaa soo hen jiray aabihiisa macalin aadan baa soo hen jiray aabihiisa kale macalin isxaaq baa soo heynayay ilaa iyo ni aabbahay suu ii sheegay sagaal oday ilaa toban oday waaye baydhaba ilaa iyo buurxakaba ilaa iyo bardaale ilaa iyo kansax dheere ilaa ufurow ilaa iyo baardheere ilaa iyo laga soo qaxo oo salag laga imaado madarasadan hadda salag lagu yeesho waxay halkaa ku yeeshaa si aabbahay aan ka maqlay iyo hadda taariikhda laga joogo waa toddobaatan sano salagle oo baadiye ah ayuu qabtay aabbahay salagleba aanan dhehaynin meel baadiye oo laba buush ayin buu qabtay marka ilaa iyo magaalo ay ka noqoto ilaa iyo marxalad hadda ay soo gaarto ee horay umaysan ahayn tajwiid waa si caadi qur-aanka loo akhrin jiray iska ahayd tajwiid anaa u bedelay anigana waxaan bedelay madow maxaakiimtii markii loo aqooday oo madow maxaakiimtii limaan jiraan tajwiid u bedele madarasada daarul qur-aan waxa ay safka hore uga jirtaa xarumaha diinta islaamka lagu barto ee ku yaala gudaha soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay waxa ay kaalimo kala duwan ka gashay tartanna lagu qabtay walaayaadka islaamiga ah oo ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin madarasadaas dad badan baa ku aflaxay inta tajwiid aan u bedelayna marxalad fara badan ayay soo martay marxaladay soo martay waxaa ka mid ah yacni yacni jubbooyinka kaalin kow ama kaalin laba ay ka geli jirtay xarakadana kaalin kow ama kaalin labo sanadkii sideedaad oo hore maadaama toban sano ilaa kow toban sano intay xarakada jirta tajwiid ay tahay ilmihii jubbooyinka yacni kaalin ka heleen ilmihii u horreeyey yacni banaadir baa imtixaan looga qabtay ma dhoweyn cuniga shan iyo tobanka kaalinkuu galay arday oo daarul qur-aan salagla ka socda uu ahaa waxaa kala ka mid ah ilmo oo sidoo kale haddana jubbooyinka laga qaaday oo madrasadan ka socotay salagla ka socday oo la geeyey buqa qable kaasna cuniga soddonka iyo shanta tobanka jus ardayo madrasadaal qur-aanka socday ahayn baar dheerana mar aan dhoweyn sanad toddobaad in ahayd baan dareemay imtixaan ka dhacay sidoo kale jilib oo saddex jeerna sidoo kale sanadkii hadda noo soo dhowaa oo afaraad saakow tartanka ka dhacay sidoo kale cunigii shan toban kaalin kow ahayd daaru qur-aan buu ka socday cunigii imtixaankii sanadkii labaad oo hadda noo soo dhowaa oo sanad saddexaad ka galay soddon kaalin saddex buulofullaay waxaa weeyaan daaru qur-aan buu ka socday jubbooyin ka socday oo salagla ah cunmihii hadda ka dambeeyey cunigii daraad galgaduud loo qaaday kaluu ahaa haddana soddonka sanadkan hadda u dambeeyey ramadaankii hadda ahaa soddonkana kaalin kow degmada salaglaa gashay shan iyo tobankana degmada salaglaa gashay tobankana degmada salaglaa gashay aan maqlayay tobanka weli waa lala haystaa wiilkal aan maqlayay tartanka jubbooyinka way tartanka aan sheegayo marka laga soo tago labada boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo macallimiin kala duwan ay wax u dhigaan madarasada waxaa sidoo kale wax lagu baraa dadka waaweyn ee horey waxbarashada u seegay islaamaa wax lagu baraa islaamaa towxiidka loo dhisaa waxbaa lagu baraa salaada faatixada loogu toosiyaa odayaalba naftirkooda gooni ee odayaal waayeele alfaxmaalo looga dhigaa oo faatixada laga saxaa iyo waxay ku tukadaan iyo waxay ku tasbiixsadaan iyo intaas ogaada insha allahu tacaala inkastoo ay jiraan madarasooyin muddo dheer soo jiray haddana tani waxay noqonaysaa tii ugu faca weyneed ee aanu booqanno maamulka puntland ayaa magaalada qardho ka bilaabay howlgallo lagu beegsanayo qof walba oo gaadiid leh warkaasi waxa ay noo soo jeedinaya maxamed ciise wararka naga soo gaaraya magaalada qardho ayaa waxay sheegayaan in ay dhibaato xooggan wajahayaan dadka gaadiidleyda ah taasoo uga imaanaysa maamulka puntland gaar ahaan waxda canshuuraha qaabilsan meel walba oo kontarool ah iyo waddooyinka laamiga ah waxaa la dhigay ciidamo iyagoo wadayaasha gaadiidleyda ku amraya nooc ka mid ah canshuuraha laga bixiyo waddamada aan muslimiinta ahayn gaar ahaan reer galbeedka dadka reer qardho ayaa bilaabay in ay gaadiidkooda kala dhuntaan magaalada qaarna guryaha ku xahaystaan waxaana arrintan ka carooday taliyaha canshuuraha ee qardho kaasoo ku hanjabay sida soo socotaa halka waxaanu ku taagannahay aniga oo ah taliyihii laanta ilaanta canshuuraha waa canshuurihii rortakiska oo soo bilaabmay bisha kowdeedii bisha kowdeedii waxay ka bilaabmeen kontaroolada maantaan waxaanu bilownay rortakiskii magaalada gudaheeda waxaa la wadaana hadda aad u jeedaanin waa rortakiskii gaadiidka canshuurta shacabka waxaan leenahay reer qardhood baabuurta halla canshuur gaariga hadda shan iyo tobankaani markay dhammaato soddonka bisha haddii la gaadho waxaanu qaadaynaa ganaax baabuurtana xoog baanu ku qabanaynaa habeen iyo maalina waa shaqaynaynaa insha allah waxba yaan marka baabuurta gudaha iyo guryaha ayaa lagu xasaysan baabuurta canshuurta awalna kontarool baan inii dhignay isbaarada hadda magaalada gudaheeda aan inii dhignay haddii soddonka bisha la gaadho ganaax baanu qaadaynaa insha allah bismillahi kariim baabuurtana awood baanu ku qabanaynaa waana xeraynaynaa saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta gobolka bari ayaa baahiyey in ay qardho kusoo kordheen ciidamo dhac u geysanaya dadweynaha saasoo ay tahayna waxaa dadweynaha laga doonayaa canshuur xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle ayaa hogaamiyaha maamulkaas ku eedeeyey inuu gunnadii ka jartay sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo ceydaruus sabriye xildhibaanadan ayaa hab qoraal ah iyo waraysiyo ay siinayeen warbaahinta uga waramay tallaabada looga jartay gunnada ay heli jireen geella isxaaq warsame oo dhowaan iska casilay wasiir ku-xigeenka amniga ee maamulkaas iyo xildhibaan aadan kala dire ayaa lagu qoonsaday kadib markii ay magaalada beledweyne ka abaabuleen dibadbax lagu taageerayo madaxweyne farmaajo geella isxaaq ayaa sheegay in qofka ka jartay gunnada uu yahay maxamed cabdi waare aniga waxaa la yidhahdaa xildhibaan geella isxaaq warsame waxaana wasiir koreenka hore ee wasaaradda amniga lacagta uu diiday oo ahayd in maamul goboleedka gulladii ay dowladda soomaaliya bixinaysiin oo haddana ii diidaa oo sababta haddana gullada xanuunkeeda waxaa iga xanuun badan dastuurka caadiga u jibiiba intaas wa bishii hore maba lamaba hayaba oo macnaha laakiin markii aan dagaalka bilowday ilaa hadda inta ka dhexaysa wixii intii leegunadii ahayd wa ha markii wasiirka maaliyadda weydiin wuxuu u jawaabay ninkii uu taageeray lacaga weydiistay ku yidhi urani oo meel kale urgo xildhibaano kale igu ayla qabo oo hadda beledweyne joogo oo hagu soo tegay xildhibaankii ugu fikirka ahaa dowladda aan wada taageerayna dowladda soomaaliya aan wada taageerayna bu ah in uu lacagtii dowladda bixinaysa dowladda xawgu taageertay oo iga jara ilaa hadda la yaabanayo sidoo kale xildhibaan kala dire ayaa bartiisa internetka kusoo qoray cabasho xoogan oo uu ku muujinayo mushaarka laga jartay oo muddo laba bilood ahi xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay inay yihiin sharci dejiyaal dhanka kalena matala bulshada mana ka hadlaan dhibaatooyinka shisheeyuhu u geysto dadweynaha hase ahaatee waxaad arkaysaa iyagoo aada u cabanaya markii gunnada laga jarto halka warkaan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina dowladda turkiga ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay la wareegeen hoggaanka ciidamada waxa loogu yeero la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha soomaaliya ciidamada turkiga ayaa lagu soo waramayaa inay la wareegeen hoggaanka ciidamada iskudhafka ah ee magacooda loo soo gaabiyo c t f boqol konton iyo kow ee ka kooban dowlado ay ku jirto maraykanka kuwaasoo xeebaha soomaaliya ka wada howlgalle ay ku tilmaameen la dagaalanka burcadbadeeda war ka soo baxay wasaaradda gaashaaniga turkiga ayaa lagu sheegay in hoggaanka ciidamadaasi ay iyagu gacanta ku hayn doonaan laga soo bilaabo shan iyo labaatanka bishan ilaa tobanka diseembar oo ah dhammaadka sanadkan laba kun iyo labaatanka ciidamada c t f boqol konton iyo kow ayaa ka kala socda dowladaha maraykanka ingiriiska baraaziil kuuriyada koonfureed kuweyt cumaan turkiga iyo kuwo kale waxaana dowladda turkiga ay ku biirtay sanadkii laba kun iyo sagaalka inkastoo dowladahan ay sheegtaan la dagaalanka burcadbadeeda haddana waxaa lagu eedeeyaa inay ka gurtaan badaheena khayraadka dhex eegaaga ee ay yartahay cid ka faa'iidaysata turkiga ayaa ka mid ah waddamada ugu firfircoon ee kaalinta ka qaadanaya duulaanka ay reer galbeedka iyo shisheeyaha afrikaanta ah kusoo qaadeen dalkeenna soomaaliya warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan saaka waa nagaynta